S-T-R-O-N-G. This is VOA1, The Hits.
barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin arbacaha bisha meyna waa sagaaliyo toban sanadka labada kun koob iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo halka washingtonna ay saacaddu tahay lixdii iyo barkii subaxnimo idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo xuseen barre iyo cabdulqaadir maxamed mursal
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna duhurnimo waxaa ka mid a waraysi ku saabsan wiil dhallinyaro ah oo magaalada laascaanood ee gobolka sool ka hirgeliyey xarun ay ku madadaashaan dhallinyarada waxaa nagu dhalisay markaanu gobolka eegnay gobolada kale ee naga duwan hadda hargeysa iyo burca iyo garow markaad eegtid gobolada meela waaweyn baa ku yaalo ay dhallinyaradu ku ciyaarto marka waxaanu ku talagalay meel dhallinyaradu ay ku madadaalato xilliga shaqada kasoo baxaan howlahooda marka soo dhammaystaan si ay entertainment ugu noqoto ay ugu wakhti ugu qaataan kadibna iyagu fresh oo habiyano walba uu ka baxo meeshii waxaa kalood maqli doontaan magaalada qardho oo toddobaadkan lagu qabtay xuska maalinta dhallinyarada soomaaliyeed ee s y l kaalmihii heesaha iyo ciyaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida
ciidamada israa'iil ayaa weli sii wada duqaynta marinka khaza inkasta oo beesha caalamku ay dadaal ugu jiraan sidii xiisadda loo damin lahaa islamarkaana loo hirgelin lahaa xabadoojin u dhexaysa israa'iil iyo kooxaha falastiiniyiinta diyaaradaha dagaalka israa'iil ayaa duqeeyey marinka khaza kadib markii ciidamada israa'iil ay sheegeen in gantaalo laga soo tuuray khaza lala beegsaday gudaha israa'iil arrintan ayaa kusoo beegmaysa iyada oo dowladda maraykanku ay taageertay xabad joojin u dhexaysa labada dhinac madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa khadka telefoonka kula hadlay ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu isagoo u sheegay in dowladda maraykanka ay wadahadal kula jirto masar iyo dalal kale si xal loogu helo xiisadda hadda taagan agaasimaha xarunta c d c ee xakamaynta cudurada faafa ee maraykanka roshela weleniska ayaa talaadadii sheegtay in maraykanka uu muuqdo inuu cagta saaray waddo uu kaga baxayo aafada covid sagaal iyo toban waxay xustay in toddobadii maalmood ee u dambeeyey ay hoos u dhacday celcelis ahaan tirada kiisaska iyo dhimashada tan iyo intii uu soo bilowday cudurka coronavirus tirooyinkii u dambeeyey waxa ay muujinayaan waa inaan dhammaanteen yeelano rajo taxadar leh ayay ka tiri welaniskii intii lagu guda jiray warbixinadii jawaab celinta kooxda aqalka cad u qaabilsan covid sagaal iyo toban la taliyaha sare ee aqalka cad ee arrimaha covid sagaal iyo toban andy slaved ayaa intaasi ku daray warka wanaagsan in tirada kiisaska toddobaadkii lasoo dhaafay ay hoos u dhaceen dhammaan kontonka gobol ee maraykanka markii ugu horreysay intii aafada ay bilaabatay inkastoo qaadashada tallaalka ay hooseyso welaniska ayaa sheegtay in maraykanka uu sii wado inuu maalinkii tallaalo hal milyan iyo bar ilaa iyo laba milyan oo ruux waxay sidoo kale sheegtay in boqolkiiba lixdan dadka maraykanka ee da-doodu ay ka weyn tahay siddeed iyo toban sana ay heleen ugu yaraan hal tallaal taasoo calaamad wanaagsan u ah dalka inuu si fudud ku gaari doono hadafka madaxweyne jo biden ee ah in toddobaatan boqolkiiba dadka maraykanka ugu yaraan ay hal tallaal qaataan marka la gaaro afarta bisha juulaay ee soo socota duhur wanaagsan mar kale dhegaystayaal halkaad wararkaasi ka dhagaysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaanaysa washington magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool ayaa waxaa dhowaan laga hirgeliyey goob ay ku madadaashaan dhallinyarada xasan maxamed jaamac ayaa goobtaasi iyo sababaha keenay inay halkaasi ka furaan oga warramay wariyaha v o e da cabdikariin cabdulaahi olol horta waxaan gobolka waxaanu ka hirgelinay meel ay ku ciyaaraan dhallinyaradu kumida daashaan buulkiioo kale geemamkii gacmaha ay ku ciyaarayeen nooc walba waxaan ugu talagalay meeshan markaan magaalada imi dhallinyaradii ma haystaan meelay kumida daashaan markay ay shaqadii soo dhallinyaradii ma haystaan meel ay kumida daashaan markay ay shaqaynayaan markay shaqa ka soo baxaan markii kuwii qayiilay oo kale markay xitaa ay halkana yimaadaan oo markii bahalkooda uqiyo iska yareen maalin kasta geemku iska ciyaaraan meeshay ka fadhiisan lahaayeen meeshay ka tahriibi lahaayeen madaalo badan baan u samaynay oo ay dhallinyaradu aad ugu baahnayd waxaana nagu dhalisay markaanu gobolka eegnay gobolada kale ay naga duwan hadda hargeysa iyo burca iyo garowe markaad eegtid gobolada meela waaweyn baa ku yaalo oo ay dhallinyaradu ku ciyaarto marka waxaanu ku talagalay meel dhallinyaradu ay ku madadaalato xilliga shaqada ka soo baxaan howlahooda marka soo dhammaystaan si ay ugu entertainment ugu noqoto ay ugu waqti ugu qaataan kadibna iyagoo fresh oo habiyano walba uu ka baxo meeshii markaas saasaan walaal nagu dhiirigelisay xasan hadda waxaan ku aragnaa waxyaabo badan oo ku cusub dhallinyarada da'da yar baad soo kordhiseen oo ciyaarihii qaybahooda kala duwan bal ka warran geymamka dhanka ciyaaraha oo kale ay ciyaarayaan cabdikariinow dhallinyarada haddan meesha ciyaarta waa dhallinyaro aad u fiican oo meesha waxaa ciyaara nimanka h waaweyn inta badan waanu ugu talagalnay waxayna sameeyaan xifaaltan laba ninoo saaxiiba oo isla socda oo kale baa waxaa ka dhexaysa xifaaltan labadaa nin baa caawa dhan wada ciyaaraya laga yaaba mar inay saddex saac fadhiyaan si ay labada dhexdooda iyagu ay u xifaaltamayaan ay si wacan ugu ciyaarayaan marka laba ninoo saaxiiba ninkii keligii raba inuu ciyaaro qof meesha jooga imaanaya wuu la ciyaarayaa si nabadgelino ah waxaanu kale ku dadaalaynaa xagga covid-19-ka dadka meesha soo gelaya inaan yarayno oo aynu yarayno si ay spaceka inta ciyaaraysa mooyeen in kale aysan soo gelin si aysan meesha buuq badan u imaanin muraaxado fiican baan ugu xidhnay meesha aad bay u weyn tahay marka taana aad baan uga taxadarnay cabdikariino walaal
waxyaabaha idinku khasbay inaad soo kordhisaan xilli madadaalo oo kale maxay tahayn oo goobo sidanoo kale dhallinyaradu isugu yimaadaan cabdikariino waxaan ugu dhiirageliyey hadda gobolkeenna markaad eegtid gobolada kale gobolkeenna dhaqaalihiisa kor buu soo kacayaa sidii hore aad buu u dhaamaa dhallinyaro badan baa soo noqonaysa jaamacadaha ka soo baxay dhallinyaradii markay maalintoo dhan shaqaynayaan ma helayaan meela ay ku entertainmentiyaan marka meeshii maqaaxida shaahadsa u fadhiyi lahaayeen waxaan u samaynay goobo ay ku madadaashaan oo ay wakhtigooda ay ku qaataan nasiimada ah si ay hadhow qofkii isagoo oo nafisay oo iska saaray daalkii wixiisu gurigiisa u tago oo u seexdo marka waxaan ugu talagalnay si ay dhallinyaro entertainment si ay wati u qaataan ciyaaraha ku jira geymka oo kale intee nooc bay ka kooban yihiin waa qaybahee oo kale intayna boolka oo kale aynan u gelin balkawar
walaalow waa dhowr qaybood horta hadda waxaa ku jira soo wadnaa qaybta kubaddii gacanta lagu ciyaariyey jastadii waxaa yaalla boolkii waxaa yaalla biasfooradii biasforadina way soo socdaan geemo badan baa yaalla oo ay dhallinyaradu marka nin kastaa wuxuu doonayaa ku yaqaano inuu ciyaaro marka xifaaltan baa ka dhexeeya hadday boolka tahay oo niman waxaa la ciyaara luisan bay la dhaho nimanka in ay isla ciyaaraan nimanku aad isla ciyaaraan waaweyn marka qaybta kale biasfooradana geemde koox kasta ku jirta laliigii baa ku jira championyagii baa ku jira wax kastaa ku jira marka qof walba wuxuu doonaya wuxuu ciyaarayo buu ciyaaraa nin walbana wuxuu ciyaaraa ninka saaxiibkii ay xifaaltan ka dhexaysto ayay wada socdaan si ay wakhti u wada qaataan labadan nin hadhowdii ay si wacan iyagu marka ninkii laga badiyo unbaa hadhow isagoo meesha xanaaqsan ka baxa ninkan isagoo faraxsan buu ka baxaa marka laakiin entertainment fiican bay u tahay inay isla ciyaaraan labadan nin ee saaxiibaha ee wada socdaan inta badan waxaa yimaada laba nin oo saaxiibo is wata baa inta badan yimaada marka hal qof baa yimaado keligiis qofkaana qof ciyaaraan ugu daranaa oo la ciyaaro isugu iyo qof la ciyaara
qaarkood blaystationna yaryare ayay horay ugu barteen haatanna waxaan aragnaa geym casriya oo h d ah kuwa aan aqoonin qaabkee ku bari karaysaan maadaama dhallinyaro badan oo ciyaaraha aan aqoonin ay jiraan oo kale ama waxaan ku cusub oo kale horey aanu arkay walaalow isagaa wuxuu yahay dhowr qaybood waa loo kala bedelaa qayb wuxuu leeyahay custom a custom b classic waxaa la dhaho marka qaybihii hore waa loo sameeyey oo firshinka loo sameeyey wuxuu ku jiray custom a-ga ninka ku ciyaaraya wuxuu u ciyaaraya sida geemkiisii hore meeshu kiisii hore u yaqaanay kalaadayo unbuu ka laadaya sidii hore unbaan uga dhigaa ninka kale ee caadi u yaqaanaana waxaan uga dhigay sidiisa caadiga ee cusub ee casriga ee loo ciyaara caadiga marka saas awgeed baan u kala baan u samaynaa oo gacanka dhexdiisa laga bedelaa oo labada qayboodba leh oo in tii hore iyo ka dambe waa lagu ciyaari karaa
dhallinyaradu ay helaan goobaay ku madadaashaan xilliga habeenkii oo kalea iyo maalintii oo kale ay yimaadaan oo kale waxay uga dhigantahay marka dhallinyaradu xasal ku yimaadeen meeshan quruxda badan aad maalgelisay lacag badan gelisay ay yimaadaan wiilasha oo kale waana aad bay u bogaadiyeen wallaahi boqolkiiba boqol waxay aad u bogaadiyeen dhallinyaradu wax loo baahnaa bay leeyihin waa wax loo baahnaa oo dee markaad meesha magaalada timaadina lama waxa aynu naqaanaa innagu gobolladeenna qof wuxuu meesha ka furnaa meel kale in laga furo waa in aad keentaa wax ka duwan wixii waddanka yaalay ama gobolka yaalay ama baahi loo qabay kaasi waxa uu ahaa xasan maxamed jaamac oo ka mid a dhallinyarada magaalada laascaanood oo u warramayey wariyaha v o eda cabdikariin cabdulaahi olol haatanna aanu aadno dhinacii heesaha
markii laygu sahan tegay io habla waa hukuumadanigo jacalilama dhimaasheetan lahashadeedii uran leehaday leehaday dumarka markii laygu sahan tegay io habla waa hukuumadani jacalilama dhimaasheetan
waxaa magaalada qadhar lagu qabtay toddobaadkan kulan lagu weyneynayay xuska maalinta dhallinyarada soomaaliyeed ee shan iyo tobanka mey kaas oo sanadkan looga hadlayay doorka dhallinyarada ay ka qaadan karaan sidii ay uga soo bixi lahaayeen dhallinyaro arrimaha siyaasadda iyo dowladda dhisa yuusuf maxamed yuusuf ayaa warbixintan inoo soo diray dallada dhallinyarada magaalada qardho ee gobolka karkaar oo kaashanaysay wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha puntland ayaa qabatay munaasabadda xuska maalinta dhallinyarada soomaaliyeed oo sanadkani ka duwaneed sannadihii hore waxaana inta badan sanadkan diiradda lagu saaray doorka dhallinyarada dowlad dhisida iyo weliba horumarka ay ku leeyihiin waxaana dhallinyarada loogu baaqay inay ka qayb qaataan sidii ay qayb uga noqon lahaayeen hannaanka cusub ee nidaamka asxaabta badan oo dhowaan qorshuhu yahay inay puntland ka qabsoonto doorashada golayaasha deegaanka oo marka hore lagu tijaabin doono iyadoo dhallinyaradana ay qayb ka noqon karaan siyaasadda maadaama hadda ay fursad u haystaan in dadweynuhu ay wax doortaan qaar ka mid ah dhallinyarada magaalada qarno ayaa ka sheekeeyey munaasabadan iyo weliba waxyaabaha uu qorshahooda uu yahay caawa munaasabadan quruxda badan ay daaran tahay halgamayaashii dhallinyaradii s y l ii runtii wakhtiga ku sugnaa maanta caawa ayaa nasiib wanaag u helnay inaannu qabanno munaasabadda tan waxaan leeyahay ilaahay ha u naxariisto wax fiican oo bay noo horseedeen waxaan rajaynaynaa inaanaguna halkaa ka sii ambaqaadno waxaan ku bogaadinayaa dhallinyarada dhammaantood inay u dareeraan ay wada qaataan kulligood kaarka codbixinta waayo kaarkaasu annaga wuxuu inoo yahay muhiim haddii aynu nahay dhallinyarada waxaan rabnaa tiriibakan inaynu la soo baxno dhallinyaro oo dhan amninugu jira oo cadow inugu xeeran yahay ay ku talagashay inay asxaabta xisbiyada badan hirgeliso marka si aa uga faa'iidaysataan oo odayaashu inooga ammaan helaan oo minobeliga aan ka baxno lixdan iyo lixda ah oo idinka gacantiinna taladu ku soo noqoto idinku dadka wacyigeliye dhallinyarada reer puntland maanta waxay heleen waxay ugu dambaysay inay soomaaliya ka dhacdo muddo konton sano ka badan waxaan rajaynaynaa wixii nalooga sheekayn jiray maanta way taagan tahay soomaaliduna waxay tidhahdaa biyosacaabadaada looga dhargaa adoon xisbi ku biirin waxaad u baahan tahay inaad codkaaga ku ciilbaxdid oo isdiiwaan gelisid dhallinyaro ah iyo intay maqli doontaba inay qaataan doorkooda ku aadan dalkooda horumarkiisa aad waxaan uga hadlaa difaaca dowladnimada puntland markaan leeyahay difaaca dowladnimada puntland waxa weeye inaynu adkaysanno nidaamkeenna inoo jira ee ku dhisan federaalka ee puntland ee heer puntland iyo kan dowladnimada soomaaliya oo aynu dadaalkeennii iyo kartideennii iyo wakhtigeenna waa ku bixinay
shacabka soomaaliyeed meel walba uu joogo soomaali saddex iyo tobanka dhallinyarada ah oo toddobaatan iyo siddeed sano
waxaa la dhihi karaa haddaynu nahay dhallinyarada maanta wakhtigan lagu jiro waxa weeye waa dimuqraadiyad dimuqraadiyadan waxa weeye waa tii ay dhallinyaradu marka wakhtigaa ku dagaalamayeen ay ka shaqaynayeen inuu dalku gaadho gudoomiyaha guddiga ku-meelgaarka ee doorashooyinka puntland guuleed saalax barre ayaa dhallinyarada ugu baaqay inay iska kaashadaan sidii ay horumar u samayn lahaayeen dhallinyaradiina taalentiga leh oo hal abuurka leh oo hogaanka u wanaagsan meeshii aa ka taageeri lahaydeen waa meeshaan haddaad rabtaa inaad isa soo saartaan meeshii aa garab iska siin lahaydeen maanta haddii maalan qarna ay iska diiwaangeliyaan tusaale ahaan labaatan kun baan ka soo qaado tusaale ahaan oo shan iyo toban kun dhalinyaro ay tahay haddii dhallinyarada codka ugu badan loo soo raadsanaya waa dhallinyarada gabagabadii waxaa munaasabadda xuska dhallinyarada ka hadashay wasiir ku-xigeenka wasaaradda dhallinyarada ee ciyaaraha puntland hodan siciid iyadoo dhallinyaradana ugu baaqday inay beddelaan habdhaqankooda iyo weliba wacyigooda si masiirka dalka loogu aamino dhallinyarada
waxaa laydinka rabaa run ahaantii wacyiga dhallinyaradu ay ku jirto inaan wax badan ka beddelno anigu mar walba waxaan u ololeeyaa dhallinyaradu inay isbeddel muujiso waxa taa ay igu kalifayana mar walba aan arko waxaan arkaa dad maxaanku dhahaaye aanba u diyaarsanayn waxa ka horeeya waxbaad soo barateen jaamacadaha ka soo baxdeen maxaanku dhahay dadkan iyo dalkan masiirkoodii baa laydinku aamini lahaa haddana waxaad moodaa in ay ina dhaafsan tahay waxaan idinka codsanayaa in aad maxaan ku dhahaayey doorashooyinka maanta fursad kale oo aad helaysaan oo laydinku hiilin lahaa ma jirta mar walba waxaa la dhahaa liisaska waxyaabaha laga fiirinayo qoondada haweenka ku jirta waa sax qoondada haweenka laga fiiriyo laakiin waxaa nasiib darro ah in haddana gudiyada iyo dowladda aynu ka codsan in qoondadii dhallinyarada laga fiiriyo idinku intaa tiro leg oo urur walba uu ina ku xisaabtamayo waxaan idinka codsanayaa liisaska bilaha ina ku soo aadan soo baxaya run ahaantii in mamber fiican dhallinyaradiina iliidka ah oo dalka iyo dadka hogaamin karta meesha dowladnimadu ka dhisanto waa dowladaha hoose iyo meeshii adeega bulshada loogu adeegayay dadka enerjiga iyo wakhtiga iyo maxaan ku dhaha maskaxda freshka iyo fikirka fiican hayana waa idinka waxaa idinka codsanaya inaad liisaskaa soo gashaan yuusuf maxamuud v o e bosaaso
haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo cabdulqaadir samakaab
kulanti waxaan dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinteenii cayaaraha aan ku bilownay kooxda chelsea ee kubadda cagta ayaa xalay u dallacday kaalinta saddexaad ee kala horeynta horyaalka premier leaga ee dalka ingiriiska kadib markii ay garaaceen kooxda lester city labada kooxood ee chelsea ee lester city ayaa toddobaadkan laba jeer is arkay iyadoo mid ka mida kulankan uu ahaa fiinaalkii koobka f a kaabka kaas oo markii ugu horreysay ay ku guulaysatay kooxda lester city chelsea oo maanka ku haysay guuldaradii soo gaartay toddobaadkan ayaana garoonkeeda kusoo dhoweysay kooxda lester city oo dagaal kaloo adag uu ka dhexeeyey maadaama ay isku haysteen kaalinta saddexaad ee kala horeynta lester oo ku jirtay kaalinta saddexaad ayaana xalay looga adkaaday laba gool iyo gool iyadoo kooxda chelsea ee xagga sare usoo dallacday waxaana labada gool ee kooxda chelsea u kala dhaliyey xidigaheeda kale ah rudiger iyo gorgino goolka kaliya ee kooxda lester city ay kulankaasi dhalisay ayaa waxaa u dhaliyey xidigooda ihanijo oo bedel ku soo galay ciyaarta xalay oo ahayd mid adag ayaa ciyaartooyda labada kooxood ay si adag u dagaalameen iyadoo garsoorahana mararka qaar ay ku adkaanaysay inuu xakameeyo inkastoo horyaalka ingiriiska ay ka harsan tahay hal kulan oo keliya si loo soo gebagabeeyey ayaa kooxda lester city waxaa usoo baxday shaqo adag maadaama ay u dhaceen kaalinta afraad iyagoo haysta lix iyo lixdan dhibic waxaa kusoo xigta kooxda liverpool oo iyana haysata saddex iyo lixdan dhibic liverpool waxaa u harsan laba kulan halka kooxda lester city uu hal kulan oo keliya u dhiman yahay haddii labada kooxood kulamada u hare ay wada badiyaan waxa ay tegi doonaan min sagaal iyo lixdan dhibic laakiin si toos ah markaasi waxaa kaalinta afraad u geli doonta kooxdii farqiga goolasha ku hogaamisa kulamada kale ee ka tirsan horyaalka premier leaga ee xalay la ciyaaray waxaa ka mid ahaa kii u dhexeeyay kooxaha braton albion iyo manchester city kooxda manchester city oo horyaalka premier leaga ku guulaysatay ayaana xalay guuldaro saddex iyo laba kala kulantay kooxdii ay u martiyeen iyadoo ciyaaryahan phil foden uu calaamada casaanka ah ka qaatay goolasha saddexda ah ee kooxda braton albion ay ku badisay ayaa waxaa u kala dhaliyey xidigaheeda kale ah troser wester iyo ban halka labada gool ee kale ee kooxda city ay la timid ay u dhaliyeen ciyaartooydeeda kale ah gundowan iyo cancelo manchester united-na waxa ay barbaro hal iyo hala isla dhaaf waayeen kooxda fulham oo garoonkooda ugu martisay goolka manchester united ayaa waxaa u dhaliyey ciyaaryahan cavani halka goolka kooxda fulham ee heerka hoose u laabatayna uu dhaliyey ciyaaryahankooda brian leadis united-na waxa ay labiyabar uga badiyeen kooxda southampton oo garoonkooda ay ugu martiyeen kulamo kale oo ka tirsan horyaalka premier leaga ayaa caawa la cayaaraya iyadoo kooxda everton ay wajahayso kooxda wolves newcastle united iyo sheffield united ayaa isku aadan kooxda tottenhamna waxa ay iswajahayaan kooxda astanvilla crystal balas iyo arsenal ayaa wada ciyaari doona banley waxa ay garoonkeeda ku martisooreysaa kooxda liverpool oo dagaal adag ugu jirta sidii ay ku geli lahayd kaalinta afaraad si sanadka dambe ay uga qayb gasho koobka horyaalada yurub ee uefa champions league haddii liverpool caawa laga badiyo waxaa sii adkaan doonta rajada ay ka leeyihiin in ay kaalinta afraad soo galaan westbrom albionna waxay caawa la ciyaaraysaa kooxda westham united wararkeennii cayaarahana waa naga intaa haatanna aan dib ugu laabanno dhinacii kaalmaha suugaanta
ama xalin fadhiyaayo laxanaanin jiraayo soduntayo feedha sarugu xardho wuxuub dhacsadaayo sayntu dhulka xaabto wuxuub dhacsadaayo sayntu dhulka xaabto oo aan xajiiniyo oo aan xajiiniyo weli mudan xasi abuur u xariirti shaalkiyo makaamihii la sudhaado kuure loo xambaaro dhog ogaale fuulo وحوف تبود ذا حوار ذا ليابو وحوف تبود ذا حوار ذا ليابو ون أرد كحيقين قرب حرامين وحوف تبود ذا حوار ذا ليابو وحوف تبود ذا حوار ذا ليابو ون أرد كحيقين قرب حرامين marka aan xagaagiyo xubnahaaga eegaba xubnahaaga eegaba isoodaye xadantoodaye isoodaye xadantoodayaa
intaasna dhegeystayaal waxaynu ugu idilbaahintiin idaacadeed oo idinka manaysa laanta af soomaaliga e v o a tan iyo kulanti dambe sidaas iyo nabadgelyo
tageelo xilligii gugi intaaye xergeen odayaay ka fooqshe ama wiilal xoogli inta ay xabaadheen xidharkii hagoogane eryowga oodeen sida xiita geelo xilligii gugi intaay xergeen odayaay ka fooqsheen ama wiila xoogli inta ay xabaadheen xidharkii hagoogane eryowga oodeen ama ay xayaabliyo bannaanada xalxaliseed ama ay xayaabliyo bannaanada xalxaliseed kayn laba naqxaadheen kayn laba naqxaadheen irgugu xidhayn uu xabaashka dooguna agashaada gaadho robna uu xuluushoy waran tahay xareedii oo ay xaftiisiyo xigtiisiiba taalo oo ay xaftiisiyo xigtiisiiba taalo oo ay weelka xoorkiyo caanu xarfanaya